munaasabada maalinta caafimaadka dhimirka ee dunida oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay magaalada tanijuar munaasabada oo ay kasoo qeybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka hirshabelle iyo wasaaradaha kale ee maamulka ayaa waxaa inta badan khudbadihii laga soo jeediyey diiradda lagu saarayay sidii looga shaqeyn lahaa badqabka kawarqabka caafimaadka ee dadka dhimirka ee ku nool deegaanada maamulka hirshabelle qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo marti sharafta munaasabada kasoo qeyb gashay oo ka hadlaya ahamiyadda ay leedahay maalintan iyo in la ilaaliyo xuquuqda ay leeyihiin dadka dhimirka ayaa yiri sidan markaan soomaali nahay waxaa laga yaabaa markii uu bilaabanaya mashruucan in fikir kale aan ka aaminsaneen mental health markii la dhaho qofka waxaa yaabaha kusoo dhici jira waxaa laga yaabaa qof waalan oo xirxiran inuu kusoo dhaca laga yaabo laakiin hadda way ka duwan tahay waxaa laga yaabaa dadkeena meesha fadhiyo laftirkooda inay u baahayin mental health counseling sababta qofka problem family haysan karo qofka xaaskiisa iyo ama ninkeeda naagta ay waxaa laga yaabaa in uu culeys jiro waxaa kaloo hadda sanadkan uu deemka uu yahay in xoogga la saaro dadka shaqeeyo sababtoo dadka shaqeeya laftirkooda waxay u baahan yihiin mental health counseling in loo sameeyo lagu eedeeyo in soomaaliya mental health uu ku badan yahay waxaa kale ka mid ah discriminationka caalamka qabiil lagama yaqaano kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labada abriil laba iyo tobankeeda shaqa bilowda naqaa ka soo wareegata soddon iyo laba sano intaas hafbakaar ku yaal oo hadda kutub ka akhriyaa taas waa lesson learned soo maaha haddii aan nahnay matal problemka waa adduunka oo dhan laakiin mar haddii aan soomaali sii nahnay problemka ku nool nahnay waa dareemi kartaan oo last ten years oo dhan waddankeena problemka ka jiray colaada ka jirtay abaaraha ka jiray waxaasoo dhan waxay sababi karaan in uu qofka ku imaado mental problem
magacayga waa cabdifataax cabdiqadir waxaan ahay senior officer image cases sidaan ka warhayna waxaan rabaynaa nila wadaaga wax yar oo ku saabsan maanta maanta waa maalin weyn oo ah maalin aan adduunweynaha laga dabaaldegahaya maalinta caafimaadka dhimirka adduunka wax walba taariikhu leeyahay qof walbaba dhasha xilli buu dhashaa sooma wuxuuna leeyahay degmo uu ku dhasha hooyii aabuu leeyahay sooma markan maanta waxay dhalatay maxaa la dhahayay 1992gay dhalatay waxaa maaragtay ka holwadeen maxaa la dhahayay qole ay dhahaan world federation of mental health markan sababta loo sameeyey maanta waxay ahayd in maaragtay laga sameeya mental health awareness waxaa kaloo la xiriirtaa mental health markaan ka hadlayno cunsurin dadka la cunsuriyeyna camal stigmatization markan in sidaa awgeed cunsurinimadaas awareness loo sameeya waxaa kaloo maanta la rabaa in looga faa'iidaysto loo sameeyey in maaragtay dadka access u helaan micnaha meelaha serviceka laga bixinayo loo sheego camal safisada meeshay maaragtay laga laga laga laga bixiyo waxaa weeye arrin mar dhow soo kacda waaye oo had baraarugin sida caafimaadka kale loogu baraarugay midda kale waxaa weeye maxaa la dhahayo waa expensive waaye micnaha qofka dhimirka markii la daaweynaya camal qaali waaye camal micnaha maaha paracetamol ama amoxilin baalada infectionka loo isticmaalaya daawooyinkeeda xitaa qaali waaye marka sidaa awgeed dadkii ayagoo in la cusuriyey oo maarata kasii cabsanayaan waxaa usii culays zaaid ugu sii ah lacagta oga baxayso serviceka qofka ay u raadinayaan markan dowlada iyo hay-adooyinka way isku daayayaan in maaragtay ay culayskaas ay dadka ay ka qaadaan ay maaragta ay caawiyaan diimka fariinka hadda sanadkan wata wuxuu la mid ahaa u watay 2017ki 2017ki waxay ahayd mental health in workplace ahayd micnaha caafimaadka maskaxda ee goobaha shaqada
mental health focal bounty state waa jawhar kaligii ma ahan maadaama aan stateka aan matalo gobolka hadda aan joogno ay shaqada ugu badan hayaan imc imc shaqo badan ay haysaa gobolka laakiin marka mentalka la joogo ayadana way ka bicisaa waxyaabahaas ay bixiso qayb ka mid ah waaye shabeellaha dhex markaan dhahno hay-adda keliya xoogga ee nala saarto nala bixiso ee caafimaadka waa hay-adda imc aada ugu mahad celinayaa marka hiiraan aan tagnana ayadana hay-ad kale safe children ayadana xoogga ee, saarta aan bixido ee, iyo guud ahaanna ee, hay-adamada caafimaad projectkeeda ayadana ee, way bixidaa ee, mental caafimaadka sanadkiiba mar ayaa la xusaa maalinta dhimirka waxaana dib loo xasuustaa xaaladaha ay ku nool yihiin dadka dhimirka la kuwaasi oo diiradda lagu saaro sidii kor loogu qaadi lahaa ka hadalka xuquuqdooda iyo caawinaadda guud ahaan dadka dhimirka la waxaana sidoo kale la booqdaa goobaha isbitaalada ee dadka lagu xanaaneeyo kuwaasi oo xaaladahooda laga wareysto islamarkaana waxyaabihii ay ugu talagaleen ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan hay-adaha ku shaqada leh caafimaadka dadka dhimirka lagu wareejiyo goobaha lagu xanaaneeyo